munaasabadda maalinta midowda labada gobol ee koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhallinyarada xerada qaxootiga ifo waxaana ka soo qaybgalay boqolaal dhallinyara iyo hoggaanka xerada waxayna dadku muujiyeen jacaylka iyo maxabbaday u qabaan dalkoodii gudoomiyaha xerada qaxootiga ifo maxamed cabdi colow oo loo yaqaano qoloota ayaa ku dheeraaday muhiimadda maalintan ay u leedahay bulshada soomaaliyeed maanta waa maalin weyn waa maalinteennii waa maalinta xornimadeenna waa maalin aan aad ugu faraxsannahay waa maalin soomaalido dhan ku weyn soomaaliya maanta meel ay joogtaba waa maalin ku weyn waaye cid kasta oo soomaali ah ama waddanka ha joogto ama dibadda ha joogto waa maalinteedii waa maalintii soomaaliya ay midowday ee labada gobol ee soomaaliya ay midoobeen dhankooda ka soo qaybgalayaasha ayaa muujiya farxaddooda ku aadan lixdan iyo saddex guurada maalinta kowda luulyo oo ah maalin ku weyn guud ahaan bulshada soomaaliyeed
maanta oo maalin aad u qiimo iyo qadarin mudan aad iyo aad dadka soomaaliyeed ugu sharaf iyo qiimo iyo qadarin mudan ay ka mudan tahay maalinta maalin xus gooni ah in loo sameeyo meel kasta ay soomaali ku nooshahay dal iyo dibadda waxaan maanta annaga oo qaxooti ah dhalinteenna meesha hadda maanta joogtana boqolkiiba sagaashan aysan arkin soomaaliya iyo dawladdeeda iyo calankeeda wuxuu yahay aysan ogeyn ayaa maanta waxaan annaga inaan baabulkan u qabannay xafladdan u qabannay ay tahay inaan ku dhiirigelinna dhalintaa ayada ah inay dad dal ay leeyihiin
marka wax la xoreynaya ma aha in qorir qaata fikir baa lagu xorayn karaa juhdi baa lagu bixin karaa taageero ayaa la bixin karaa marka waxaan rabaa inaad wixii hadda ka dambeeyay dhallinyarada qaxootiga ku nool inay maskaxdooda iyo maankooda ay saaraan in waddankoo soomaaliya u baahan yahay waddankeenna waxa ku baaba'ay ee soddonkan sana hadda ugu dambeeye ku dhammaaday waxaa ahayn dhallinyaro
gudoomiyaha dhanka dumarka xerada qaxootiga ifo marwa ruqiya cali raage ayaa sheegtay inaysan qaxootinimada ku faraxsanayn waxayna bulshada soomaaliyeed ugu baaqday waxaan leeyahay maanta waa maalin wacan waa maalin weyn waa maalin soomaaliyeed waa maalinaan qaran u baahannahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa waddankeenna soomaaliya inuu calan alle ka taago calan soomaaliya alle ha ka taago ku nabadeed alle ha ka taago kuwan waddanka ku aadna alle ha ka dhigo dhallinyaradan dhan ee hiilka meeshan tubanoo dhan kulli soomaali mayn arag waa un waxaa hayso oo kurba soomaalinimo unbaa hayso marka waxaan u farahayaa farriin walaaladay soomaaliya jiro inaan u baahanna ayagan ayna ogeyn baan yaan u sheegayaa dhanka kale dowladda soomaaliyeed ayaa lagu dhaliilay inay hilmaantay qaxootiga xeryaha dhadhaab oo halkan ku sugan in ka badan soddon iyo laba sano waxaan ka xunnahay dadka madaxweynayaasha sheeganahayo ee mishaarka iska qaadanahayo ee lacagta maxaan ku dhahay dadkii lagu samata bixin lahaa iyaga iska isticmaalahayo aad baan uga xunnahay madaxweyne xasan waxaan ka codsanaynaa dadkiisa qaxootiga ah ee waddammada ku dayacan soomaali mayan bay joogtaa kenyay joogtaa waxay joogtaa etoobiya ugaandhay joogtaa dawladaha afrika oo dul bay joogtaa qof walba meeshuu uu jooga dhibaatuu ku qabaa qofka waddaniga ah ee soomaaliga ah wuxuu u baahan yahay inuu mar waddankiisa ku noqdo oo rajada uu helo waddankiisa oo dawladaho nabad ah madaxweyne xasan waxaan ka codsanaynaa dadkiisa dayacan ha xasuusto waxa uu ku jiro ha ka baxo isqaqabsiga iyo waxan ha ka baxo waddanka sidii looga nabadeen laha dadka qaxootiga looga bixin laha ha ku dadaalo daayar isugu jira rag iyo dumar oon badankood abid arkin soomaaliya ayaa ku soo labistay calanka buluugga waxayna hamuun iyo hilow u qabaan waddankoodii hooyo si kastaba ha ahaatee dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ka ah tirada qaxootiga halkan ku sugan ayaa jeclaan lahaa in ay mar uun arkaan waddankooda oo nabad oo ka madax bannaan qabyaalad ammaandarro isqabqabsi siyaasadeed iyo dhibaatooyinkay ka soo qaxeen maxamed baarund xuseen warbaahinta hista xerada qaxootiga ifo munaasabada